bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanto fayla miin fayla ka dhowaada warkaha miinama idaacadda warsana qodobada sinka dheegi doontan haddii ilaahayara unoona sinka haynayo walibaa kumide la taliyaha madawiinaga maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya dhiniga bilaanto maalintii shalaytii yaambatiyo dhinigaasi tiyo wadanka holanda maamulka degmada beledweyne oo sanka baaqish abka intiyo ku shaqeeyaan horumarka beledka beledweyne xildhibaanada jubbaland oo ku hadlay go-aankii dowladda federaalka ee soomaaliya taliyaha ciidamada asluubta oo sula kulmay saraakiila qaybta ciidamada dagaal hoogan oo dhexmaray dagaalyahanada al-shabaab iyo weliba ka hodama uslaya ra-iisul wasaare khayre oo sula kulmay hogaanka ahla sunna madawiinaha jubbaland owsunbahi dalkaasaytiya jabuuti banaanbaha kusocoda deegaano ku tirsanaa jubbooyinka dagaal ulusna halaytii weliba usu kudhiyay gobolka hiiraana wasiir awaad oo sula kulmay wakiilka qaramada midoobaya akhbaaraadka binaanka raadiyaha warsana sinhaytana hamiignimadan weliba ku mid e iiraan ayaa sheegtay intiyo wadahadal ayaan la gala doonaa maraykanka iyo weliba dada lakihirhiri boobka socda dalkaasaytiya koonfur afrika
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
akhyaaray hamiignimo talaado bahayto arbaaniye hahooyida hayta taariikhdana yeeta sideeda bilo sagaalaad ee setembar sanadka labada kun iyo toban sagaalka anase weliba ayo hayana qodobadii warkaana hamiignima hatana ka dhowaada sogiyo faahfaahsana kabilowno akhyaaray la taliyaha madawiinaha maamulka koonfur galbeed ee dhiniga bilaanta oo maalintii shalayta yambati dhinigaasi iyo weliba wadanka holanda waryaagan cabdinaasir axmed mayow oo warkiiin farsameeyahay yaniin faahfaaye aamine maxamed mursal la taliyaha madawiinaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya dhiniga bilaanta yaa maalintii shalay haytay waliba yaambatay dhinigaasi ee holan meelaas oo lukuwade ini lukufuro dacwad kudhan ee dowladda kenya taas oo ka eedan murunka badda kenya iyo soomaaliya oo muddooyinkii lahadhaafi sii hoogaysaday haddaba aamine maxamed mursal la taliyaha madawiinaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya dhinaga bilaanto waato iyo oo marka hore ku hadalaasa safar sheeka eedan safarkeeda wuxuu ku wajahayahay heeg ayaa u socda haddii la heedo waxaan lahay dhegeystayaasha waxaan ka sheegalayaa shirkii arrimaha badda waxaana matalayaa mataqaana isheeg gabdhaha soomaaliyeed wiilkastoo caalamka ay ka joogaan gaar ahaan waxaan ka socdaa dowladda koonfur galbeed ayaan ka socdaa dabcan taasaan wada soconaa shirkan mataqaanaa maxkamadda wax badan ayay soo socotay waa la socotaan marka haddii ilaahay idma hadda waxaan filaya w finalki ma ahan laakiin tan wixii ka dambeeya waxa waaye muxuu ahay isheeg waa finalkiyaa la gaara haddii ilaahay idmo aniga naftirka iyo sharafay ii tahay inaan ka qaybgalo ilaahay kheyr ha siiya madaxweyneheena cabdicasiis maxamed xasan lafta gareen ayaa fursadan oo qaaligaa i siiyey runtii waxaa sharaf ii ah oo idinkoo dhan sharaf idin ah oo sharaf ah mataqaanaa koonfur galbeed inay horay u socoto dhiniga kale aamine maxamed mursal la taliyaha madawiinaha dhiniga bilaanto iyo oo hadal ee sii wadatay waliba yee ku hadalay dhiniga murunka badi oo andhexeeya kenya iyo soomaaliya walibana yeeshee dhiniga badiya iskaleto soomaali iyo oo baaqan diraasa dhallinyarada soomaaliyeed meel walbo iyo rugaan kan mucaaradka ka ee soomaali iyo kan kaleba dhulkaasay una iskule oo taageero muujiya dowladda yeerti ummadda soomaaliya iskale soomaaliyaana iskale mid loo wada dhanyaha waaye marka ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa muxaafidka iyo mucaaradkaba waxaan ka codsanayaa dhulkaas annagaa iskale baddaas annagaa iskale in ay taageero buuxda ay siiyaan meel walba ay joogaan kan dawladda ka soo horjeeda iyo kii aan ka soo horjeedinba because waxaa la rabo waxawaay dhaxalkeenna waa waxaa la rabo mataqaanaa in lagu gorgortamo oo mataqaanaa kenya mataqaanaa wax walba isku dayday wax walbay samaysay laakiin waxaa ilaahay mahadiisii ah waxa waaye dhulka soomaaliya iska leh soomaalidana waxaan rabaa meel walba idaafaha caalamka ay ka joogaan arrintan in loo madoobo oo mataqaanaa dadaalka u wada mataqaanaa madaxweynihiina xafidullaahi maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisii iyo guddoomiyihiisii baarlamaanka ah inaan garab aan siino codkaasi weliba dembiiyo warbixintii waryaagana cabdinaasir axmed mayowa dhinaga kalena akhyaaray kulongeeka beledka kismaayo iyo kuweeladan xubno xildhibaanada ee baarlamaanka lamaad ee dowlad goboleedka jubbaland iyo weliba yoon ku hadlana go-aankii dowladda federaalka oo ka eedinayay diyaarado galowbana kubaho beledka kismaayo oo iyo maraayanga garoonka diyaarado aadanada ee beledka muqdisho xildhibaanada kulanka iyo weliba iyo ka sheegana intii dadka rayidka ee dhibaato diirasa hayaraadii diyaarado kismaayo ee dowladda federaalkana iyo ku dalbadana intii hayaraadii ku aada diyaarado belidka kismaayo xildhibaanada iyo weliba oo sheegana intii dhibaatooyinkan kawiin ama ankadaranba iyo hadeerasiyata dadka rayidka sida dadka hanuunsana oo iyo ka adagda inta dhaqso la kijeeya inka dambeyntii xildhibaanada waliba iyo hadal qaadana harigii dowladda federaalk ee soomaaliya yanjesitii wasiirka amniga ee maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuura walibana dowladda iyo ku dalbadana huriyadiisa lisii wasiirka taliyaha cusub ee ciidanka asluubtay jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan iyo geeka weliba oo sula kulmay saraakiil saraakiil ku-xigeenada iyo guud ahaanba ciidamada asluubta kulankaasita weliba loon ku hadla dardargelinta howlo amniga hanaaneynta kuwarqabowka maxabiista iyo weliba howlo kaleete oo loon kumaaramaana oo eh shaqo maalmeedka taliyaha uusoo hadala hinjeedii boqolaal iyo naska jaraan saraakiil saraakiil ku-higeene iyo weliba ciidamo iyo weliba usa kala dardaaramay intii la hooji howlo iyo hayan ciidamada asloobta islamarkaasaytina horlansiibada geedisoodka loonka jara hiigsiga howlo shalduwan ee horyaala ciidamada jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan taliyaha cusub ee ciidamada asluubta iyo weliba usugeegkusu kormeeray xafiisyada iyo ka sheegayaan saraakiila ciidamada asluubta dhinaga kalena akhyaaray dagaal sujaysadii khasaare shalduwanya ka hodala magaca batiye mausley iyo weliba xubno ku tirsan dagaalyahanada al-shabaaba iyo weliba usaka dhexmaray deegaan duleedkan ee degmada buula burda ee gobolka hiirana dagaalkii kooyo kureeda markay hubno ku tirsan kahooda maawaslaya iyo weerara ka qaadan deegaan laka magacaabowa geediweyn oo kiyaala duleedka buula burda welibana meylasayti ku dhiyay dagaal muddo saacada isu socday sida isu sheegay kookumada horjoogyaalka kahooda maawaslaya maxamed ali istakiin oo sheegay intii is-aye taliyaha kahooda maawasley ee gobolka hiiraan usu-aal la hariiri warbaahinta iyo weliba usu sheegay intii sababto weerarkan qaadan yeeta kureeda markey halayti al-shabaab dadyo ka dilana waa kows oo sharahoba khasaaradii ku dhaladay dagaalka sayti burweyn wuxuu udhexeeya bulburka dagaalka meeshuu qorcawla waxaa la yidhaha geedweyna la yidhaha geedweyna la yidhaha halka meesha waa meel tuulo ahoo geedweyna la yidhaha ma garan walaalo marka dagaalka annagaa ku qaadnay oo oo oo xali dad naga dileen marka taas annagaa weerarka ma garan hadda markan iyo walaalo saddex baro oo ayaga ay leeyihin oo kontaroolo ah ayaa jiray marka deegaanka burwe burweyda iyo iyo bulburta inta udhexayso marka de walaalow saddexdii barna cagtaan marina marka ninkii oo haystay oo deegaankaas makaankaas xukumayo taliyihii ciidamada oo al-shabaab ee buurooyina meeshaan ku dil lama garat oo layidhaha wufane wufane walaalo anaga laba nin oo dhaawac maahane wax dhimasho ilaahay amarkiis nagama soo gaarna ma garan ujeedada anaga aan leynahay oo ugu dambaysa waxay tahay annaga dadkayna horta in la mar kastaba la xukumo ama xukun guraacan lagu xukumo ma yeelin mana doona ma garan saacadan aan kula hadla deegaankii oo aan ku dagaalanay saacaan aan kula hadla annagaan joogno ma garan marka waxay tahay inaan deegaano kale oo weerar ku qaadno ma garan intaanan geerin meelaha aan ka imaanay aanu ku noqon si kastaba haatoo warkanha kubahii horjoogyaalka ka hoda maausleeye ee ok edinga intiyo haweeran saldhigga al-shabaab iyo kelayan deegaano ku tirsanga gobolka hiiraana iyo al-shabaab wili dhinashayeenahan ku hadalna ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo surooga beledka dhuusmareeb ee aroonta gobolka galgaduuda iyo weliba sukulan gaare la qaaday hogaanka kore ee ahla sunna waljamiic oo kabeeri galmuduga gudoomiyaha guud ee ahla sunna macalin maxamuud iyo weliba madaxa xukuumadda sheekh shaakir iyo weliba kaboogadana ra-iisul wasaaraha mankiisa kadegi beledka dhuusmareeba kulankiyo weliba lamada dhana belon kubada hadlay sidii la dhamaayi lahaya khilaafkii yaryaraa iyo hadhaha gale dowladda federaalk iyo weliba ahla sunna iyo sidii lan dhasi lahaya galmudug oo landhonyi ra-iisul wasaare kheyr iyo weliba usu kabogaadiyey madaxda ahla sunna intiioo dadaal iyo gilyan sidii lan dhasi lahaya galmudug oo midaysan ah weliba nuusu ku dalbiday intii arrintaasaytii dowladda iyo gacan ku sii doonta dhinaca kalena akhyaaree boqolaal kumada shacabka kunool deegaano ku tirsana gobolada jubbooyinka iyo weliba iyo dhikana banaanbaxyo iyo honkahorjeedana harigii dowladda federaalk ee soomaaliya iyo injeysiti wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur ee janaana shalay tiyo banaanbaxyo weliba kudhiyana deegaano iyo jubbooyin ku tirsana gobolada jubbooyinka iyo geda welibana salamada geeka kudhiyana deegaanka abdala biroole ee gobolka jubbada hoose madaxda maamulka jubbaland yaa horeyti waliba yoon sheegana intii qaab fudadeelan haysada wasiirka amniga ee maamulka sayti iyadoona saraakiil ku tirsana booliska soomaaliya yoo sheegen intii cabdirashiid janaan usugale dembiye shalduban islamarkaa saytina baaritaanisu ka socda cabdirashiid janaan iyo waliba lanhaysida dembiye la hariira xadgudub ku dhan baniaadanimada gaar ahaana arrintii dhiidii sanadkii lamada kuntumishantii waana ku dhiiday degmada doolow ee gobolka gada meelasiti oona afar qof oo mahabiisa laka dhaha dilay xabsigii iyo ka jaranga warar dheeraada iyo weliba ha kubaha ayaa akhyaare dagaal aan dhaheeya ciidamo ku tirsan ahaan dowladda iyo weliba han aaminsamo dhinagooska eh iyo dagaalyahanada al-shabaabkaasiti hoose ku dhey saldhigyo kiyaalan duleedka degmada buula burda ee gobolka hiiraana dagaalkii kooyo kureeda markii hubno ku tirsan dagaalyahanada al-shabaab weerarayo ha ka gaadeen saldhigga ciidamada dowladda iyo weliba aqamisoma iyo kilayan duleedka degmada siti buula burde welibana la sheegay inti meyla siti isu kudhi dagaal mudug kooban isu soodi dadka deegaankiyo weliba iyo ka waramahayana intiyo dheegyan dhawaaqa rasaasta yoona sadeegsadaayo lamada dhana aabahaato yoon sheega korna khasaaraday ku dhalitay shal jeerta lamada dhana meelasaytii ka dhahamari maadaama yahaytii hilaamiinge mas-uuliyiinta ku tirsana maamulka degmada abuula burdaya weliba iyo warbaahintion sheegana inta ciidamada dowladda iyo weliba hanqamisonba iyo isku difaan weerarkeenkukooye dhinaga dagaalyahanada al-shabaaba islamarkaasaytina ciidamada weliyo roogan saldhigyadiyo saraakiila ciidamada dowladda ee gobolka hiiraan iyo dhinisho weliaan ku hadalna dagaalkaasaytii halayti maqrabkii degmada abuula burde ee gobolka hiiraan welibana wararka maqrabnimadan laku helahaya abuula burde iyo sheegahayana intii xaaladii hata yeeta too deganta dagaalka halayti usukudhaya beledka abuula burde iyo weliba usukooyaya hila shalaytii wakhtigii dambe dagaal usukudhay intaan dhahayta degmooyinka yalalagsi iyo weliba abuula burde is-oona khasaaro shal duban ku dhalidi meelasayti oo al-shabaab ya sheegdi intiyoo ka dilan shan askari oo kumada ciidamada maamulka hirshabeelle waa sidayoo hadalkan dhikan akhyaaray hatana dhanagan iyo weliba beledka beledweyne yoanbahaane maamulka degmada beledweyne iyo weliba usanka baaqay shacabka intiyo ku shaqayan horumarka beledka beledweyne waryaagan bashiir cabdullah cusmaan oo sumeelaanin ku waramow iyo faahfaahintu war ku meelaanin ku diri gudoomiyaha degmada beledweyne maxamed axmed ibraahim food cadde ayaa ka warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay taliyo intii uu xilka haayay waxaana uu sheegay in waxyaabo badan ay qabteen ilaa haatan aan joogno wax baan noo qabsoomay wax aad u fara badan noo qabsoomay horumar baan ka shaqaynay waxba baan ka shaqaynay waa meel fiican maraysa ceelal baan qodnay kanaalo baan samaynay buundooyin baan samaynay aad iyo aad baan mataqaanaa aan horumarka ugu shaqaynay aad iyo aad ay u fiican tahay meel fiican maraysa mashaariic fara badan aan ka hirgelinay sida hadda aan kuu sheegay oo kale waxaa la dhisay gidaare fara badan oo mataqaanaa oo webiga meel meelaha biyaha kaas ka goosto meelahaas mataqaanaa laga sameeyay iyo waxyaalo fara badan oo la qabtay jira oo mashruucyo aad u fara badan jira oo wadooyin lagu bixiyay mataqaanaa kaamamka oo qaxootiyaasha lagu maalgeliyay wax badan fara badan jira aan qabanay shaqadii la idmaday ee aan ku matalayay maamul goboleedka dowladda hirshabeelle aan ku matalayay degmada beledweyne si toos aan u qabtay waana socotaa aad iyo aad baan u hormariyay shaqadayda oo aad baan mataqaanaa aan anigu maaragtay aan ugu qanacsanahay sidoo kale waxa uu ka hadlay xaaladda amniga magaalada beledweyne asigoo ugu baaqay shacabka ku nool magaalada beledweyne inay ka shaqeeyaan amniga magaalada waxaan ugu baaqaa dadka ka maqan magaalada beledweyne magaalada beledweyne boqolkiiba boqol amni waaye wax dhibaatahoo ka jira haba yaraatee ma jirto waa laisku halayn karaa magaala laisku halayn karo oo aad iyo aad u wanaagsan waxaan kaloo talin lahay bulshada reer beledweyne inay gacmaha isqabsadaan ay mataqaanaa nabadda ka shaqeeyaan horumarka magaalada ka shaqeeyaan nadaafadda ka shaqeeyaan caafimaad ka shaqeeyaan sida mataqaanaa hadda garoomada kale garoonka mataqaanaa oo diyaaradaha waad ogtahay inaad mataqaanaa ama xoogaa dhibaataysan yahay inay horumarkaas ka shaqeeyaan garoomada dhisaan wadooyinka dhisaan mataqaanaa ay gacmaha isqabsadaan mataqaanaa u baaqaya akhyaare codkaasiitii waliba uusan dembeey warbixintii waryaagana bashiir cabdullah cusmaana dhinaca kalena akhyaare wasiirka arrimo dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane danjire axmed iise awad iyo kulan muqdisho waliba uso kalawaalday wakiilka hoghayaha guud ee qaramada midooben qaabilsan arrimo soomaaliya waan e madaxa howlgalka kaalmeynta qaramada midoobay ee soomaaliya mudane james iswena kulunkiyo waliba yoonkubada hadalena iskaashiga aan dhaheeye jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo qaramada midoobeya silank adeega soomaalida weliba kalo islaafgordena xaalado qingata dambeyd iyo siyaasadda iyo weliba nabadgelyada ee dalka wasiirka arrimo dibadda iyo iskaashiga caalamiga weliba uusan markaleed usoo kananagay taageerada dalashaya uusan kahaya dadaalada wakiilka gaarkan eh iyo weliba qorsheynta howlgalka qaramada midoobay ee soomaaliya akhyaaray weli warkiyahaminimada guunsida haytan idaacadda warsan ee baydhabasin kooyaha iyo muujadiya f m siyad siyad dhaweysan lama megahertis iyo weliba muujado gagaaban s w life streamka akhyaaray ano maxamuud ali cabdulaahi gaabsha eh yasin lisoosiyahaya waliba habudusinkulahamiin fayla kadambeyntii madawiinaga iiraan iyo weliba uu geekusu sheegay intii dhinishaya uusu walwal hadal eh usuun la gala doogna maraykanka usoo la hadlaya baarlamaanka iyo sheegay intii habkaanka fayla ee wadahadalada ka dhii korayeeta haddii maraykanka iyo kuqaada dhammaan unuqabateenada dhaniga ku ah ee iiraana weliba usuu sidoo kaleeto shuruud usuu ku dhigay ini wadahadal kasta oo markaasaytii kureed iyo dhiyana iyo nagada korana haano ku qayb galaan dhammaana saaxiibada hiliiska caalamiga eh ee nukliyarka iiraan iyo deertii sanadkii lamada kun iyo toban shantii dhinaca kalena madawiinaga maraykanka ee donald trump iyo hiliiskii weliba usu kubahay sanadyadii unadhaafni kureed markii usoo si-ida usoo andhaliilaya qodobadii hiliiska uusoo iyo kalug lahayana dalalka britain jeynaha faransa jermani iyo midooda yuruba warkii hamiinama dhugunsadayaala hiligunsin kula socoteen idaacadda warsan ee baydhabana hamiignimadu intaninka dhonye warkaano maxamuud ali cabdulaahi gaabsha eh yaasin saare waana silnisoo siyaayi akhyaaray cabdinaasir axmed mayow iyo farsameeyeye intii warkun warlamada haddii ilaahayara keedoonanku kulamaana waliba siinku tabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaari amiin faylaah